bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllahu wslama calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu lashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu اnnahyi can illacni ay haada kani baabu bayaani اnnahyi nahyigii caddayntiisii buu u baab yahay can illacni lacnada layska reebay baabun fi lxasadi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lxasadi fii bayaani xukmi alxasadi xasadka xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay khuluq marka ama adab khuluq waxaa weeyaan ama dabeecad aada madmuum u ah xaasidnimada waxa qofka uu xaasidnimada liddiga ku yahayna waxa ay tahay xigmada alle subxaanahu watacaala maxaa yeele ilaahay xigmadiisa waxay keenaysaa inuu qofna ama uu maal siiyo qof uu cilmi siiyo qof uu wax u fududeeyo waxyaabahaasoo dhan buu marka isagu istidraag iyo dabataagi inuu dabataagnaado xaasidka uu ku dadaalaa marka khuluq aad u xun waaye alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala muqadamada majmuucana wuxuu sheegay xaasidnimada iyo cujbiga iyo qofku inuu ismahadiyo isaga dabeecadaha noocaasoo kalea waxaa lagu ibtileeyaa oo lagu imtixaanaa dadka nufuustoodu aad u jiran tahay oo aad u liito ayaa lagu ibtileeyaa buu yidhi qaala xadaanaa cusmaan bnu saalixin albaqdaadiyu qaala xadaanaa abuu caamir cabdilmelik bnu camrin wahuwa alcaqadiyu abuu caamir alcaqadi qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal can ibraahiima bni abi asiid can jaddihi can abi hurayrata ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi iyaakum walxasada waxaan idinkaga digayaa xaasidnimada fa ina alxasada xasadku ya'kulu alxasanaati xasanaadka ayuu cunaa kamaa ta'kulu annaaru dabku sida ay u cunayso alxataba xaabada siday u cunayso aw qaala alcushba cawska sida ay u cunayso ayaa xaasidnimadan acmaasha u cuntaa alimaam ibnu lqayim wuxuu tilmaamay sadaqaduna dhibaatada iyo naarta iyo dabka ayay demisaa wasadaqatu tudfi'u alkhatii'a kamaa yudfi'u almaa'u nnaara xadiidku sidaasu ahaa sadaqadu waxay demisaa khatii'ada iyo gefka waxa ka dhaco ee cuquubaad ah ayay sadaqadu baabi'isaa sida biyuhu ay dabka ubaabiay u baabi'iyaan oo kale oo ay u demiyaan marka qofka mutasadiq ee wax sadaqaysanayo waa qof isagu markaa wax anfacaya dadka xaasidkuna waa qof cagsiga qofkaas ahoo qofna aan anfacaynin waxna dhibaayo xaasidnimada laftirkeeda waa sii kala xun tahay alimaam ibnu rajab alxaafid ibnu rajab alxambali wuxuu sheegay mid waxaa weeyaan qofku shahwa ugu jirto oo qofkan wuxuu rabaa waxaan ha waayo adna aada heshid ayuu isleeyahay asaa isu raba wixii waa xaasidnimo madmuum ah oo la nacay midna waxaa weeyaan isagana waxba uguma jiro dan ah wax nafci ah ama shahwo ah uguma jirto qofkanna inay nicmada dhaafto isaguna uunan helin ayuu rabaa ayb dad waxaa arkaysaa ku dhahaya xunuqaas marka soomaalida hadda dhexdeenna aad iyo aaduu shaa'ic uga yahay dhibaata hadday dhacdo ama cudur ha noqdo ama aafo kore hadday timaado waxay aad u jecel yihiin dadkoo dhan inay camimto cadaalad waayay leeyihiin waxaas macno dhibaatadu inay dadka camimto ma fiicna qofkii ilaahay ka caafiyeyna fadli alle uga caafiye waa inaad dhibaato aadan u rajaynin haddii adiga ilaahay kugu imtixaanana ilaahu iga bixi inaad tidhaahid laakiin dadku sidaan ahay uun hayla ahaadaan aan isla xumaanno ama aan meel isla joogno wax fiican ma ahi waana dabci aad saa'id uga ah beryahan dambe soomaalida ayb qofka haddii kii lacag haysto ama kii cilmi haysto ama kii ilaahay wax un siiyey waxaa weeyaan kan kale aan la siinine lagu imtixaanay wuxuu jecel yahay inay nicmada ka baaba'do fakri ay isla wada noqdaan kulligood taasaana laga yaabaa inuu shaydaanku ugu tilmaamayo inay cadaalad tahay qof walaalka in xoolaha ka baaba'aan ama ilmaha ka baaba'aan wax wanaagsan maaha nacam oo adiga aad sidaa tamanisid ayb kaas marka waa nooc kaleo aad u xun dadkana wuxuu ku xambaaraa midkaas dambe inay islaayaan oo isdilaanuu ku xambaaraa noocaas dambe waana midka nebigu uu yidhi wataquu shuxa fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum xamalahum an safakuu dimaa'ahum waاstaxalluu maxaarimahum ow kamaa qaala sala allahu calayh ali wasalam nooc kalena waxaa weeyaan isagu qofku inuu ninkaasna inaysan nicmada ka zuulin buu rabaa isagana inuu helo ayuu jecel yahay isagoo kaana aynan ka zuulin kaas wax dhiba male isaga xaasidnimo marka bannaanaa jirta marka iyada tan bannaan ee la yacnii xagga luqada xaasidnimo laga dhahay laakiin macnaha ka beddelan waxa ay tahay qofku markuu qof cilmi leh oo diinka yaqaano ku dhaqmaayo uu arko qof maal haysto meel fiican ku bixinayo markuu arko inuu is yidhaahdo adna yaa maal ku siiya sidaan ay yeeshiin laa xasada ilaa fitnatayni miduu nebiga yidhi taas waa la ogolyahay iyada qibqa ayaa la yidhaahdaa majaarsi iyo qofka inuu yidhaahdo alla ilaah yaa qofkaasoo kale kaa dhigo adna addadaashi ma xumo marka middaas iyada laakiin xaasidnimada madmuumka waxaa weeyaan tamanii zawaali nicmati almaxsuud qofka la xasdaayo nicmadiisa inay zuusho oo la jeclaado la tamaniyo ayb taasaa marka ugu daran iska jir marka ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ibraahimu bnu abi asiid awowgiis can jaddihidaa uu ka warinaayo jahaala ku suganoo xaafidka taqriibka wuxuu ku yidhi laa yucrafu ayb marka meeshaabaa xadiidka wax uga jiraa dacfi laakiin xadiidka xaasidnimada inay madmuum tahay dhe ma layska reebay xadiidkii saxiixa ku sugnaaya laa taxaasadu baaba ku filan qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii saciid bnu cabdiraxmaan bni abi alcamyaa ana sahla bna abi umaamata xadaahu anahu dakhala huwa waabuuhu isaga iyo aabihii baa waxay u galeen calaa anas bni maalik anas bay u galeen bilmadiinati madiina fii zamaani cumara bni cabdilcasiis waqtigii cumar ibni cabdilcasiis wa huwa amiiru lmadiinati isagoo ah weliba cumar ibni cabdilcasiis oo madiine amiirkeeda ah faidaa huwa waaba isaga ooba yusallii tukanayo salaatan salaad salaadda oo khafiifatan fudud dafiifatan oo marka khafiif ah ayb khaaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi addafiifatu alkhafiifatu oo waxaa la yidhahdaa yuqaalu rajulun khafiifun dafiifun waa isku macno marka waa iska tawkiid waxay iska noqonaysaa marka macnawi kaannahaa sidii iyada ooba salaatu musaafirin musaafir salaadiisa oo kale ah aw qariibun minha ama wax u dhow musaafir salaaddii iyadooba u dhowba falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala abii aabbahay wuxuu yidhi buu yidhi ayb sahlu bnu abi umaama dhahay aabbahay baa wuxuu yidhi yarxamuka allah allah kuu naxariisto ara'ayta haadihi ara'ayta bal ii sheego igaga warran haadihi haadihi tan tan day asalaata salaadda ah bal iiga warran ayb almaktuubatu ahiya almaktuubatu tii la farad yeelay miya oo salaaddii faradka ahayd miya aw shay-un ama waa wax tanafaltahu aada ku sunnaysanayso salaad sunno ah miya mase waa faradkii qaala inahaa almaktuubatu inahaa iyadu almaktuubatu weeyaan salaaddii la farad yeelay faradka ahayd wa inahaa la salaatu rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga salaaddiisiina waa maa akhda'tu ma gesin ilaa shay-an wax mooyaane sahowtu canhu aan iska halmaamay wax sahwi iyo hilmaan igaga yimid maahane ogaal waxaan u gafay ma jiro ina rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkii kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tushadiduu calaa anfusikum nafihiinna ha ku adkaynina korkooda korkeeda fayushadada calaykum markaa la idinku adkeeya idinkana ha isdhibinina oo nafsadiinna ha ku adkaynina markaa la idinku adkeeya idinkana fa inna qowman qolo shadaduu calaa anfusihim nafahooday ku adkeeyeen fashadada allaahu calayhim ilaahay waa ku adkeeyey fatilka taadaas baqaayaahum weeyaan haraagoodii weeyaan fi sawaamici waaddiyaari ay ku jiraan fatilka taadaas baqaayaahum kuwooda haraaga ah haray weeyaan fi sawaamici waaddiyaari ayay ku jiraan meelaha marka sawaamicda ruhbaanta ay ilaahay ku caabudaana la yidhaahdaa ayb wa rahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim aayaddaasu marka akhriyey ayb uma qadaa min alqadi uma qadaa wuu soo jarmaaday min alqadi berrito maalinkaa berrideedii buu haddana yimid faqaala waxa uu yidhi alaa tarkabu miyaadan fuulaynin litandura saa wax u fiiriso walitactabira aa u soo cibro qaadato miyaadan fuulaynin oo gaadiidkan aadan ila raacaynin saan bannaanada u soo fiirinno oo aan u soo cibro qaadanno qaala waxa uu yidhi anas marka faqaaladii hore waxaale waxaa weeyaan sahlu bnu abi umaama aabbihiis baasaa yidhi qaala marka anas waxa uu yidhi nacam haa farakibuu jamiican way fuuleen dhammaantood iyagoo dhammaan faidaa hum waab iyaga oo bidiyaarin degmo ay yihiin baada ahluhaa dadkoodii ay baaba'een wainqadow ay go'een wafanuu ay baaba'een khaawiyatin diyaarta oo khaawiyatin ay markaasi dhacday calaa curuushihaa saanqaafkeedii ay u dhacday fa qaala waxa uu yidhi abuu umaama atacrifu haadihi diyaar degmooyinkan ma garanaysaa ma taqaana meelahan degaanadan fa qaala waxa uu yidhi maa acrafanii bihaa ay shay-un cadiimun shay weyn yaa acrafanii i aqoon badnaysiiyey bihaa iyada igu aqoon badnaysiiyey iyo biahlihaa maadan marka waxaa weeyaan tii tacajubiyeeda ahayd waa maa afcala iyo maa afcala zaydan tii ahayd waa afcalu tacajub ficlu tacajub maa acrafanii ay shay-un cadiimun shay weyn yaa acrafanii i garansiin badnaysiiyey bihaa yacnii igu garansiiyey daartan iyo biahlihaa iyo dadkeedaba haa may istifaamiya maaha waa tacajubiyo haadihi diyaaru qowmin waabaka waa ka jawaabaya marka istifaamku wuxuu keenayaa inuusa aqoonin oo kan kale ka jawaabay ahaa lahayd marka waa tacajubiyo haadihi diyaaru qowmin qolo guryahood waayo degmooyinkoodii waayo tan ahlakahum albaqyu dardarsi uu halaagay walxasadu xaasidnimo uu halaagay meeshan wuxuu leeyahay waa degmo dadkeedii xaasidnimo iyo gardarro ay halaajisay ayb ina alxasada xasadku yudfi'u nuura alxasanaat xasanaadka iskiinkiisa ayuu baabi'iyaa waalbagya wa ina albagya gardaraduna yusadiqu daalika kaas ayay u rumaysaa ow yukadibuhu ama waa beenisaa ayb wuxuu leeyahay xaasidnimada iyo baqyigu xaasidnimadaa soo horraysuu rabaa inuu dhaho oo markay xaasidnimadu timaado xasanaadkii iftiinkoodii baa baaba'ayo xasanaadkii markay iftiinkoodu baktiyo ou baaba'ana baqyigii baa imaanaya markaasaa dhac iyo boob iyo isdil imaanaysaa marka ilaa xaasidnimadaa keenaysa ninkan ninkan buu nacay nicmada uu haystuu necab yahay mar allaale markuu fursad u helo inuu dilo uga takhalluso ama wax baabi'iyo markuu helo waa u keenayaan khuluq marka waxaa weeyaan cudur kadxun yacni mujtamaca dhexdiisa uu ku yaryahay haddaad ictibaar caynul ictibaar haddaad fiiriso waxa dhacaayana oo annaga yacni dadkeenna iyo meesheennan ka dhacaya aada arkaysaanna qofka waxaa u soo baxaysa hadduu wax badan sukaro xaasidnimadu meel daran inay naga joogto meel aad u daran inay joogto qof qof kale wuxuu ku haysta aan jirin aan ahayn uun wax ilaahay siiyo unbuu ku haystaa bis marka wuxuu leeyahy waalbaqya waina albaqya yusadiqu dalika kaas buu u rumeeyaa ow yukadibuhu ama waa beeniyaa oo marka waxaa weyaan xasadku haddii baqyi ka daba yimaado bis waayo marka waa kii aadka u dhibka badnaa ayb haddii marka baqyi aanu ku darinoo waxba uusan la imaanin waxaa laga yaabaa in uu wax uun markaasi inuu u badbaadaan yaa dhacday waalcaynu tasnii isha way sinaysanaysaa waalkafu waalqadamu waaljasadu calaacashi gomadii jasadkii wallisaanu carabkii waalfarju farjigana yusadiqu daalika ou yukadibuhu farjigaa marka rumeeyo ama beeniyo xadiidkan marka isnaadkiisu waxaa weeyaan taxsiin ayuu ixtimaalayaa kulligood waa fiqaad marka laga reebo saciid bni cabdiraxmaan ibni abilcamyaa wuxuu ka wariyey sahlu bnu abi umaama iyo saa'ib ibnu mahjaan almaqdisi isagana khaalid ibnu xumayd iyo cabdullahi ibnu wahab ayaa ka wariyeen taqriibka ibnu xajar waxa uu yidhi waa maqbuul yani maqbuulun idaa tuubica ilaa falayinu alxadiid ayb xadiidkan marka buusiiri isxaafu alkhiyarati almahara kitaabka isxaafu alkhiyarati almahara ayuu isnaadkiisa ku saxiix yeelay marka xadiid xasana weeyaan baabu الnahyi can اllacni baabu nahyi reebidii layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay can illacni lacnada layska reebay qaala xadaثna أxmed bnu صاalx qaala xadaثna yaحya bnu xasaan qaala xadaثna اlwaliid bnu رabاx qaala samictu nimraan yadkuru can mi الdardاء qaalat samictu abadarda baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu اlahi sal ly slam ina alcabda addoonka idaa lacana shay-an shay hadduu lacnado sacidat illacnatu lacnadu waxay fuulaysaa ila samaa'i samaday u fuulaysaa xaggeeda fatuqlaqu waa la xirayaa abwaabu samaa'i samada albaabadeeda duunahaa lacnadaa sukadeeda ayaa laga xihaa intaynan soo gaarin baa albaabada samada laga xirtaa uma tahbitu ila alardi dhulka ayay usoo hoobanaysaa fatuqlaqu abwaabuhaa duunahaa samada abaabadhulka albaabadiisii baa la xirtaa duunahaa sukadeeda uma ta'khudu yamiinan bay qaadanaysaa midig washimaalan bidix bay aadaysaa faidaa lam tajid haddaynan helin masaaqan makaanu mar meel ay marto haddaanay helin rajacat way soo laabanaysaa ila aladii lucina kii la lacnaday bay ku soo noqonaysaa fain kaana haddii uu yahay huwa isagu ahlan mid ahal u ah lidaalika lacnadaasi way raacaysaa wailaa haddii kalena rajacad way soo noqonaysaa ilaa qaa'ilihaa kii yidhi bay ku soo noqonaysaa haddii kale marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa lacnada khatar ahaanteeda nimraankan marka xadiidka ku jira xaafidku maqbuul buu ku yidhi taqriirka isnaadkiisana fatxulbaariga waa taxsiiniyey ibnu xajar ayb xadiidku marka xadiid xasana weeyaan macnihiisuna wuxuu tilmaamayaa lacnadu khatarta ay leedahayoo meel un inay aaddo waayo lacnada kor iyo hoos waa laga soo xiranayaa midigay bidix bay daydayanaysaa qofkii marka lacnada qabay ee la lacnaday hadduu ahal u yahay isagu sidaas waa ku dhacaysaa haddaanu ahal u ahaynna kii yidhi bay ku noqonaysaa kufrigana waa la mid oo qofku hadduu qof muslima takfiiriyo haddii qofkaas aanu ahayn isaga kusoo noqonaa xadiidkii nebiga sidau ahaa sala allahu calayh waali wasalama lacnada qof mu'min la lacnadana waa in la dilayoo kala way lacnu lmu'mini ka qatlihi marka ruuxa inuu lacnad geysta ma aha waxaa la mida marka lacnadda xadiidkii u dambeeye soo marnay yacni casharkii hore aan ku soo marnay wallaahi laa yakfir allaahu laka iyo ilaahay kuuma dembi dhaafaayo iyo ahlu naaraa tahay iyo waxyaabahaas oo dhan lacnadda unbay la mid yihiin ayb marka qofku inuu waxyaabaha iska ilaaliyo dadka cawaaqibtooda iyo acmaashooda ka qarsoon inuu ilaahay iyo iyaga u daayo ayb dadka wax lacnadana marka iyagu ilaahay agtiisa dad ka hooseeyo lacnadda marka laba noocay u qaybsan tahayoo lacnad wasfi ku imaanayso iyo lacnad bitacyiin ku imaanayso lacnada marka wasfi inay ku timaado waxba ma dhibayso oo axaadiista nebiga waa ka buuxdaa lacana allaahu alwaasilata waalmustawsila lacana allaahu aakila aribaa qof mucayana lama sheegayo ninkii ribada cuno allah lacnado naagta barukada xirata allah lacnado lacna allaahu saariqa yasriqu lbaydata ilaahayaa lacnada tuugga ukun xadaaya oo markaa gacanta laga goynayo ways asxaabu almacaasii lacnad waa lagu riday laakiin bitacyiin ma ahan middaas marka adiga marka waa dhihi kartaa inaad tidhaahdid lacana allaahu man aawaa muxditan lacana allaahu man hayara manaara alardi lacana allaahu saariqa waxaasoo dhan qofku wuu dhihi karaa tuugga allaha lacnado aakilu ribaha allaha lacnado oo ilaahay waa lacnaday haddii uu yidhaahdo wax dhiba mala laakiin nin mucayan ah oo ribadii cunay ama dembigii ku dhacay oo hebel hebel la yidhaahdo hebelow malcuun baa tahay sababtoo ah ribaa cuntay sidaas ma la dhihi karan maxaa yeelay lacnaddu waa waciid waciidkana waxaa caqiidatu ahlisunnati waljamaaca waxay tahay waciidka waxa ka dhasho waxaa lagu rafciyaa umuuro fara badan ayb qasab maaha waciidkaas in mar walba inuu taagnaado uu yimaado waciidku ilaa toban shay baa lagu rafciyaa ibnu taymiya alimaan alawsat kitaabka alimaan alawsatna waa ku sheegay istiqaamada waa ku sheegaa meelo badanoo kutubtiisa ka midoo ku sheega minhaaju sunnaha waa ku sheegaa ilaa toban umuurood oo waxaa jira qofkii dembiga waciidka ah uu ka dhalanayo qofkii la yimid haddana waciidka inuu ka kor noqonayo towbaa ka mida lagu rafcin karaa ninkan waa towbad keeni karaa waxaa lagu rafcin karaa masaa'ib isaga ku dhacday yaa ilaahay ugu dhaafi karaa muslimiinta ducadooda iyo dembidhaafka ay ilaahay u weydiinayaan baa loogu dhaafi karaa shafaacada nebigaa loogu dhaafi karaa mu'miniinta kale shafaacadooda ilaahay ugu dayn karaan waa fara badan yihiin mar haddii marka waciidka iyo wacdigu marka waa kala gedisan waciidku taxaquqiisa waxyaabo mawaanic ayaa ku imaan kara marka waciid waciidka yacni goodigu qad yataxaqaq waqad laa yataxaqaq inuu qofkan ku degana waa laga yaaba inuus ku deginna waa dhici kartaa oo waxa ka kor yeelayana mawaanic ay noqonaysaa markaas laakiin haddaad tiraa ninkan dembigii lacnadda lagu sheegay ma galay haa bis waayo lacnaddii waa ku dhacday meer dambena waa u dhammaatay naar baa dembi qofkii waxaa sameeye naarow gelayaa baa layidhi isaga inuu naar gelaya adiga ma ogid inuu toobad keeni doono in ilaahay iska dhaafi doonaa laga yaaba marka tacyiinka iyo wasfiga yacni in la kala fahmo wa haddaan marka tacyiinka iyo wasfiga la kala fahmin qofku waa dhumayaa wuxuuna dhexda ka gelayaa madhabu alwaciidiya ayb waciidiyada madhabkooda khawaarij iyo muctasilo madhabkooda dhexda u gelayaa marka qال أbو dاود qال marوان بن محمد هو رباح بن الوليد وسمع منه marوان وذkر أن يحيى بن xسان whm فيه qال xدثنا مسلم بن إبراهيم qال xدثنا هشام qال xدثنا qتاaدة عن الxسن عن سمرة بن جندب عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل lاa تلاacنوا ha isku lacnadiinina بلacنaة الlahi ilahi lacnadiisa وlaa بغضب الlahi ilahi caradiisana ha isku lacnadiina وalaa bالnaari naarna ha isku lacnadiina xadiidkan marka rijaashiisu rijaalu saxiix waaye laakiin waxaa ku jira xasanulbasri oo marka can samura xadiidka caqiiqada maahane inta kalena waa kii war badan la geliyey ilaa saddex qowl ay ku jirta marar badanna waa ka hadalnay meeshaas marka inqiaacaas iyo tadliiskaas inuu waxu keeno ayaa dhici karta ayb bukhaarina xadiidkan adabulmufradkuu ku soo saaray laa talaacanuu bilacnati illaahi cali lqaari waxa uu yidhi y laa yalcan bacdukum bacdan qaarkiin qaarka kale yaanu lacnadin falaa yaqul axadun qof yousan dhihin limuslimin mucayanin muslim mucayan ah calayka lacnatullaahi yousan dhihin hebelow calayka lacnatullaahi yaanu dhihin walaa biqadab illaahina waxay tahay qadabullaahi calayka yousan dhihin walaa binaarina waxaa laga wadaa adkhalaka allaahu naara yousan dhihin ow annaaru maswaaka sidaa yaanu dhihin oo uunan ku habaarin ama sariix ha noqoto ama kinaaye ha noqoto labada midda yaanu isticmaalin qaala xaddaanaa haaruun bnu zayd bni abi zarqaa qaala xaddaanaa abi qaala xaddaanaa hishaam bnu sacdin can abi xaazimin wazayd bni aslam ana uma dardaa qaalat samictu abadardaa qaala samictu rasuula allahi sal l slam yaquul laa yakuunu ma ahaanayaan allacaanuuna kuwa lacnadidda badan shufacaa'a ma noqdaan kuwa ergeeyo walaa shuhadaa'a markhaatina ma noqdaan markhaati maxaa laga wadaa ummaddaani ambiyada kale u markhaati furaayaan oo nebigu markuu yimaado ambiyada kale ee uu yidhaahdo ummaddayda waa soo gaarsiiyey ilaahu waxaa iigu dhiibtay yaa markhaati kuwa abaa la dhahayaa ummatu muxamed uu markhaati u qabsanayaa markhaatidaas dadka furaaya marka kuwa wax lacnada ma ku jiraan marka akhyaar ma aha marka waxaa laga qaadanaya marka dadka lacnada badan inaysan ahayn dad akhyaar ah oo sharafle shufacaana ma noqonayaano dadka laga erge aqbalaya ma noqonayaan shafaacada waa ogtihiin yacni iyada xigmadeedaba waxay tahay inuu ilaahay muujiyo qofkan ergada uu ka aqbalayo ilaahay agtiisa qof ka weyn waayo allah subxaana wa tacaala agtiisa qof ka weyn waayo ninku marka hadduu lacnad badan yahay oo afkiisu lacnad uu ka soo baxdo allah subxaanahu watacaala ma ka dhigaayo qof shafeeco aakhiro ma ka dhigaayo waxyaabaha marka shafaacada manciyay ka mid tahay marka oo qofka inuu shafiic noqdo isaga yacnii uu wax shafeeco wax manciyay ka mid tahay qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim huwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa aban xa waxadaanaa zayd bnu akhzam aطaa'iyu qaala xadaanaa bishr bnu cumar qaala xadaanaa aban bnu yaziid alcataar marka labada sanad marka midkan dambe waa naazil sanad nusuul oo ku jira waa kan horena waa sanad caali ah maxaa yeelay sanadka hore muslim ibnu ibraahiim abaan aa ku xigay kan dambena zayd ibnu akhzam bishr ibnu cumar markaas kadib uu abaan imaanaya bayna abi daawuud iyo abaan sanadka dambe labaa udhaxaysa sanadka horena meeqaa udhaxaysa halbaa udhaxaysa kan hore marka muxuu noqonayaa caaliga kan dambena waa sanad naazila قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد فقال زيد أبو داود markuu leeya زaydkan kaa waana زayd بن أkزم laba sheekh maadaama xadiidka uu ka werinaayo wuxuu rabaa lafdiga uu soo kaxaynayo zayd lafdigiisii inuu kala saar saaro qaala zaydun zayd isagu riwaayadiisii wuxuu ku yidhi markuu can abilcaaliya soo gaaray can ibni cabaas buu yidhi anna rajula nin lacana ariixa dabayshii buu lacnaday wa qaala muslimun muslimna waxau yidhi muslim ibnu ibraahiim waaye inna rajulan naasacathu riixu labadii lafdi buu kala saaray inna rajulan nin naasacathu riixu dabayshii baa la dooday macnaa dabayshii baa jiidjiidatay ridaa'ahu go-iisii bay ka jiidjiidatay calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam waqtigii rasuulka falacanahaa wou lacnaday dabayshii buu lacnaday faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalama laa talcanhaa ha lacnadin fa innahaa ma'muuratun dabayshu waa mid la amray oo xag allaa laga amray wa innahu sha'nigu wuxuu yahay man lacana shay-an shay qofkii lacnado laysa lahu biahlin ahalna aan u ahayn rajacat illacnatu lacnadii way soo noqonaysaa calayhi isaga korkiisa ku soo laabanaysa xadiidkan marka ibnu xibbaanna waa saxiix yeele waana xadiid saxiixa macnihiisuna marka bal dabaysha in la caayo nebigu waa reebayo waxa uu yidhi haddii wax aad kahanaysaan aad ku aragtaan allahuma ina nas'aluka min khayri hadihi اlriix wamin khayri ma fiiha wamin khayri ma ursilat bih wanacuudu bika min shari hadihi اlriix wamin shari ma fiiha wamin shari ma ursilat bih sidaas dhaha buu baabun ay haadaa kani baabun marka lacnad qof in layska dhaafo waayo ama ilmo ha noqdaan ama xoolo ha noqdaan qofku in carabkiisaba lacnadda uu ka daayo aanu barinba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man dacaa qofkii uqofkii habaaro calaa man qof korkiis qofkii habaaro dalamahu dulmiyey maadaama lacnaddii habaar ay u ekaa karto ilaahay ku lacnad habaar ayba iska tahay qofka qofkii dulmiya marka ma habaari karaa lacnaddii kaba soo tag wax kale ma ku habaari karaa ayb aayadda qur-aanka de ilaahi subxaana watacaala wuxuu leey laa yuxibu allaahu aljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim waa laga soo reebay marka wataqi dacwat almadluum qofka madluumka habaarkiisa iska ilaali marka qofka la dulmiya waa habaar rami karaa habaarka waa u furan yahay xuquuq sidaas waaye ayb laakiin haddii uu iska daayo oo uu cafiska iska qaato sidaasaa wanaagsan ayb qala xadaanaa ubaydlahi qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu mucaadin qaala xadaanaa abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaanaa sufyaan can xabiibin can caطaa can caaishata qaalat suriqa lahaa shay-un shay baa laga xaday fajacalat tadcuu calayhi waxay guda gashay tiigii ka xaday inay habaarayso fajacalad waxay guda gashay tadcuu inay habaarayso calayhi cala saariqi suriqadaasaa marka caddaynayso hadda saariq hore looma soo sheegin laakiin suriqadaas waa yani in qof xaday jiro faqaala laha rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi laa tusabbixii ayb laa tusabbikii canhu laa tusabbikii laa tusabbikii ha ka fudaydinin canhu xaggiisa ha ka fududayninoo dembiga ha ka fududaynin marka aad ma habaaranto aadna ajarkii waa kaa yaraanayaa isagiina dembigii waa ka fududaanay waxbaa ka fududaynin marka iska dhaaf ayb xadiidka marka isnaadkiisa waa daciif oo xabiib ibnu abi haabit baa ku jiro ayb caطaa buuna ka warinayaa waa caطaa ibn abi rabaax wa riwaayatuhu can caطaa laysat bimaxfuudatin waa riwaayo marka nakaara ay ku jirto caطaa ibn abi rabaax riwaayada uu ka wariyo ayb xadiidka marka waa daciif laakiin aayaddaa macnaha lagayaa jawaazka laga qaadanaya laa yuxibu اllahu اljahra bisuuءi min alqowli ila man dulim aayaddaa laga qaadanaya maxkuumka mas'alada iyo sacd ibnu abi waqaas ninkii marku beenta ka sheegay waa kii habaaray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man yahjuru akhaahu qofka walaalkii ka hijroonayo almuslima muslimka ah walaalkiis muslimkaa qofka col ka goosto oo ka hijroodo oo la colloobo oo la hadlin qال xdثna cبdاللh بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن بن شهاaب عن أنس بن مالك أن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل nebigu waxa uu yidhi laa tabaaqaduu ha isu carooninina walaa taxaasaduu ha isxasdinina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina wakunuu ahaada yaa cibaad allaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisow ikhwaanan walaala noqda walaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaalaha an yahjura akhaahu walaalkii diinta ugu walaala inuu ka hijroodo ka tago fowqa talaati layaalin saddexdii wax ka badan ayb xadiidku marka wuxuu leeyahy laa tabaaqadu haisku carooninina min albugdi buqdiguna marka waxaa weeyaan qofba qofka kale inuu caro u qabo oo u caraysan yahay buqdigaas marka haddii uu yahay buqdi diini ah oo buqdi lilaahi ah iimaankuu ka mid yahay kaas isaga maahan kan la sheegayo ayb laakiin iyadoo sidaa ay tahay oo yacnii nebigu sal ll ly slama dadka ilaahay dartii ugu caroon jiray oo haddana awsaqu cura aliimaan alxubu fi llaahi waalbuqdu fi llah xadiidka uu yidhi haddana culimmadu waxay tilmaameen islaamka wax badan shaydaanku inuu ku soo gambado baabkaas maaha oo ay dhici karto qof inuu isleeyahay ilaahay dartiisa qofkan ugu caraysan tahay filxaqiiqana xuduud nafsi ah inuu ugu caraysan yahay qofkan wax isaga nafsadiisa in ku saabsan marka taas in layska ilaaliyo lana kala duwo middaas iyo midda ilaahay dartiisa ah labada in la kala sooco ayb haddaan sidaas marka la yeelin ibnu rajab marka weliba xadiidkan arbiciinka ku jiraa waa ogtihiin xadiidkan sharaxa ibnu rajab jaamicu alculuum waalxikam si fiican in looga akhriyo aaday u fiican tahay ayb oo isaga laa tabaaqaduudan aad u sharxay wuxuu tilmaamay weliba dadka dalabasulcilmiga oo cilmiga barto ee xeraha ah wuxuu sheegay qaarkood waxaa laga yaabaa inay dad kale u caroodaan sababku ugu caraysan yahayna shiikayguu nacay keliya inay tahay ama shiikayguu mas'ale ku khilaafay keliya un inay tahay marka taasoo kale ma la dhihi karo marka buqdi fillaah ma noqonayso aduu doono qofka isaga ha ka dhigo isaga unbay u tahay maahane xaq sharci kama ahan buqdi fillaah ayb shiikaaga mas'alo waa lagu khilaafi karaa ceebna maahan kuwa ka waaweyn iyo kuwa ka cilmi badanaa habeen iyo maalin la khilaafaa oo lagu khilaafaa cilmiga haddii marka taxasub noociisoo kale ay tahay qofkan hebelow necab yahay bis hadduu hebel necab yahay waa in la nacaa hadduu maxaa u necban tahay markii la yidhaha buqdi fillaah waa ilaahay dartiisaan u necbanay taas iyada ma saxsana ayb dadka gabalna waxay isku qaldaan marka meeshaan laftirkeeda intaanan ka teginba waxay arkayaan marka idaa ra'aytum rajula idaa ra'aytum arajula yubqidu liaxmed ibni xambal ama maalik iyo kale ama waaweyn la sheega ninuu caraysan haddaa aragtaan waxaad ogaataan yacnii inuu yahay qof markaasi diintiisu ay tuhmad ku jirto yacnii waxay soo qaadayaan qof ijmaacii muslimiinta ku guntalmay imaamnimadiisa iyo yacnii iyo sida uu sunnada ugu muuqdo qof ijmaacba ku guntamay dhintayoon haddana noolayn oon fitno looga cabsanaynin ilaa qofka nool fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna ibnu mascuud waa kii sidaa yidhi ninkaa marka dhintay ee looga markhaati kacay imaamnimo iyo diin looga markhaati kacay loogama qiyaas qaadan karo koox shiiq ay leedahay marka imaam imaam axmed koox waa ka weynaadayba maku falayaan waa imaam ahlisunnati waljamaaca la yidhaahdaa marka nin walbaa waa iskaga qiyaasan karaa shiikiisa taas laakin waxaa kala saaraa ijmaaca tan kale iyada laftirkeeda imaam axmed mas'ale in lagu khilaafaa ayaa sunnada looga baxaa cid tiri ma lahan maa mas'alo kasta in lagu khilaafo ma la dhihin masaa'il fiqhiyoo badan buu leeyahay oo ra'yigiisa ijtihaadkiisa uu leeyahay wakhtigii ou noolaana la khilaafay kadibna bacdi annaas ay ku khilaafeen dadkii khilaafayna ma noqonin dad mubtadica ah kuma aysan noqonin marka masaa'isha marka ijtihaadiyaadka iyo masaa-isha qaciyaadka in la kala sooco qaciyaadka iyo masaa-isha ijtihaadiyaadka in la kala sooco taas marka iyada markaa macno fiican buu ka bixiyey ibnu rajab meeshaas marka in si fiican loogu raajaco waa muhiim walaa taxaasaduu ha isxasdinina walaa tadaabaruu haisu daba jeedinina wakunuu ahaada cibaadallahi ilaahay addoommadiisa ayaa cibaadallahi ilaahay addoommadiisa ikhwaana walaala ahaada cibaadallaahi marka yaa cibaadallaahi middaa ka xadfan ikhwaanan taasna kaanada khabarkeeda iyadaa ahaanaysa walaa yaxillu limuslimin muslim uma xalaalaha an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka tago fowqa talaati layaalin saddex wax ka badan waana wax adduunye ku saabsan siduu abu daawuudba dhihi doono marka saddexdan maalmood maxaa loogu ogolaaday qof saddexdan maalmood ha iskaga ceelbaxo laakiin hadday saddex dhaafto laa yaxilu baa layidhi xaaraanay noqonay qaala xadaanaa cabdulahi bn maslamata can malikin can ibni shihaabin can caطaaءi bni yaziid allaysy can abi ayuba alanصaariy ana rasuula اllahi sal l slm qaal laa yaxillu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa alaaثati ayaamin yaltaqiyaani way kulmayaan hijradu say u taallaa marka yaltaqiyaani waa kulmayaan fayucridu haadaa kan waa jeesanayaa fayucridu wuu jeedinayaa haadaa kan yani dahrahu buu jeedinaya kan u jeedinaya wayucridu haadaa kanna waa jeedinayaa dhabarkiisa wakhayruhumaa labadooda kan ugu khayrka badan alladii yabda'u bisalaam salaanta kan bilaabo xadiidkan marka macno kale laga qaadanayaayo salaanta inay ku go'ayso hijrada oo mar haddii midkood kan kale uu salaamo hijradii waa xaggiisa waa ka go'day isaga oo hijradii marka salaantay ku go'aysaa ahlucilmiga marka qaar badan jumhuur saasay dhahayaan oo haddii marka salaam uu sameeyo laakiin hadal kale iyo uunan la hadlin ninkaasi ninkan waa ka hijrooday mala dhahayo bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin maya waa inuu la hadlo yacnii hadalka haddii uu ka goosto assalaamu calaykumna uu yidhaahdo weli hijradii waa taaganta qaara dhahayo laakiin riwaayada soo socotaa waxay tilmaami doontaa salaamta inay goynayso hajriguna wuxuu u qaybsamaa laba nooco hajri waxaa weeyaan macaasidii qofka inuu ka haro mukhaalafo oo dhan inuu ka dheeraado waana midda asalka ah maqsuudka ah oo nebigu uu yidhi sal slam walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu kufriga shirkiga nifaaqa macsida bidcada inuu ka haro uu naco ka hijroodo ka dheeraado mid waa taas midda labaadna waa dadka sameeyo in laga hijroodo cuquubo iyagoo looga dhigayo darteed iyagii baa la ciqaabaya waxaa la rabaa inay ka soo noqdaan wax ay ku jiraan muslimkiibaa marka iyo dadkii waaweynaa ahlu fadliga ahaa ayaa taas ahlu fadliga iyo dadka imaamyada ayaa laga rabaa marka middaas dambe ila iyagaa wax ciqaabi karee midda dambe waa cuquuba ibnu taymiya siduu yidhaahdo cuquubana marka iyay ka suurtowdaa ninkii madaxtinimo haysto awood suldho haysto ama ninkii suldho diiniya haysto ama ninkii suldho diini ah haysta labadaasay ka baxdaa marka awood inuu leeyahay oo imaamkii ama amiirkii muslimiinta uu yahay ama inuu yahay caalim min alculamaa oo isagu hadduu yidhaahdo qofkan ha laga hijroodo dadku ay ka hijroonayaan kaasaa samay kara marka taas middaa laftirkeedana ibnu taymiya dawaabid buu u sameeyey ayuu u yeelay nusuusta isagoo ka istimbaadaayo dawaabiddaa marka waxaa ka mid a inay lilaahi inay tahay ikhlaas midda labaad waxa ay tahay qofka laga hijroonaayo inuu yahay daaci nin bidcadiisa daaci ku ah inuu yahay ama mukhaalafada hadduunan dadka ugu yeedhin guryihiisa ou la fadhiyo ninkaas nasiixa ayaa lagu leeyahay marka in loo tago oo war waxaan ka bax shaygan waa bidco adilladeedan ku tusaa in la yidhaahdo laakiin in mimbar lagalaga ceebeeyo ma lahan kaasoo kale soo ma garana haddii laakiin daaci uu yahay bidcada uu daaci ku yahay dee ninkan wixiisa isagaa bannaanka soo dhigtay markaas kaas marka waa in la edbiyo marka tadiib lagu sameeyo la cuquubeeyo marka kan lagu samaynayo inuu daaciya daabidka saddexaad waxay tahay in la ilaaliyo qofka laga hijroonaayo iyo kan hijroonaayo xaalkooda in la fiiriyo quwatan wa dacfan xagga awoodda iyo dacfiga oo ninka haajirka waxaa la rabaa in quwa uu leeyahay mahjuurkana kan laga hijroonayana inuu daciif yahay ninkan markaasu ka soo noqon karaa wax uu ku jiro laakiin haddii qadiyada la cagsiyo oo ninka laga hijroonayaba uu weyn yahay ninka laga hijroonayay dadka culamo u haystaan jamaahiirka isagay culamo u haystaan ninkan inuu hijroodo rabana waxba ma yaqaanban waa shaxsan yahay isagu laakiin laba kitaabna ma yaqaanan oo dadku marka hadduu ninkan isku taago waxay leeyihin war ninkii culummada maxaa isugu taagaysaa la leeyahay ninkaasoo kale marka inuu hajri wax ku edbiyo ma laha isaga sidii kale uu dadka wax ugu sheegi karaa ha ugu sheegto faraha waagii la helo nin ninkan edbin karo haw sugan daa ku hor oroda laakiin waxa kama xasilaya adigii iyo sunnadii aad sheegaysay baa marka la qamcinaya arrintan arrin salafka wax kale waay aataar yacnii nusuus kale waay salafka xaggooda oo imaam axmed baa waxaa la weydiiyey masaa'il abi daawuud waxaa ku jirta in la su-aalay almasaa'il isxaaq ibn mansuur yaa waxaa lagu su-aalay mas'alo sidaan oo kale ah reer khuraasaan ka warramnaa la yidhi ninka dhahaya alqur'aanu makhluuq qur-aanku waa makhluuq ninka dhahaya ka waran markaasuu wuxuu yidhi waxaad haleeshiisiisaa balaayo kasta ninkaa balaayo kasta ku rid waa nin kufri ku qowlaayo ku dhex jiro markaasaa waxaa la yidhi see yeelayaan reer khuraasaan dadka ahlu sunnada khuraasaan jooga maxay samaynayaan markaasuu wuxuu yidhi ahlu khuraasaan laa yaquuna daalika iyagu inay waxaas ku ridaan balaayo kasta ama ay ka hijroodaan oo cuquubeeyaan ma awoodi karaan yidhi awood uma leh say yeelayaan marka mudaaraad ha ku dhaqmaan mudaaraadku marka waxay tahay caqiidadaadii ha ka tegin hayso laakiin iska sasab le ninku hadduu kaa xoog badan yahay ama kaa tiro badan yahay ama isagiiba loo haysto yacnii suldadii diiniga uu kaa haysto adiga dacwadaada uun iska wada marka wixii aad marka dadka wax uga sheegi kartid wax uga sheeg haddii marka aan la fiirinin maslaxadaas iyo mafsadadaas waxaa la gelayaa marka hajri oo biduuni dawaabid mafsado unbuu dhalaya hadhow marka maslaxa ma dhalayo bacdu naas marka waxaa laga yaabaa masaa-isha qaar inay masaalixda iyo mafaasida la aadaan ictibaaru lmasaalix walmafaasid waa ogol yihiin fii bacdi almasaa'il mas'aladan hadda aan ka hadlaynana ictibaaru lmasaalix walmafaasid ma ogolan hajri hajri hajri hajri unbay yaa lagu wardinayaa war hajrigan dawaabid masaalix mafaasid ma loo fiiriyaa ma ma rabaan marka idan ahlu quluwi waayo fii haadihi almas'ala dadkaas oo kale ayb sida kuwo kaleba ay masaa'il kale ahlu quluwi ugu yihiin ayb marka takfiir laga hadlaayo iyo marka laga hadlaayo yacnii dagaalka yacni waxa fidnada iyo waxa jihaadka ah iyo dad baa quluwi ku sameeya masaa-ishaas kuwana hajrigay quluwi ku sameeyaan qofaa sunno darteed looga hijroonayaa daabit wax dawaabidana ma ogola waxaas laga hadlaayana de ogow waa marka qofkan uu ku dhaco wax hajri keeno way baliyada balaayada hadda taagan waxaa weeyaan marka horeba qofaan bidco ku dhicin shay aan bidco ahayn ayaa laga yaabaa inaad adiga bidco u taqaano oo markaa tiraa waxaan waa bidco ninkaana ku dhacay waa mubtadic uma mubtadic maxaa lagu sameeyaa waa laga hijroodaa taas sax maaha muqadamada horey ka soo hallaawda ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa kitaabka istiqaamada layidhaha atbaacda madaahibta dad badan oo ka mid ah ayaa waxaanoo kale ku dhaco isagaa wuxuu khilaafayaa shaafici iyo maalik maalan imaamu shaafici buu khilaafayaa markaasu wuxuu haddana u arkaa wixii imaamu shaafici taqriiriyey oo uu diinta ka dhigay ayuu dadka ku bidcaysiinaya shaaficina isagaa sheeganaya kalaamkiisa marka laasimka ka dhalana haddii la qabto shaaficina inuu mubtadic noqdaa yaa ka dhalanaysa warkiisa haddii loo qabto waa laazimulqowl waa khatar marka bacdi innaas marka waxaa laga yaabaa sheekha oo u nisbo sheeganayo ictiqaadkiisii inuu bidco u arko haddana isagiibaa wuxuu ku leeyahy anaa kaa xigo soconaa marka mwaxaasoo kale qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cbayd اللh بن cمر بن maysرة وأحمد بن سعيد الsرkhsي أن أbا cاmr أخبرهم qال xdثna محمد بن هiلاal qال xdثnي أbي عن أbي هريرaةa أن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاal laa yxل لمؤمiن mؤmiن uma xلaaلha an yhجura mؤmiنa mؤmiن inuu ka hijroodo fوqa ثaلaaثin saddex maalmood ka kor fain marat bihi ثaلaaثin saddex haday soo marto falyalqahu ha la kulmo falyusلم عalayhi hsلاamo fain radda calayhi asalaama hadduu salaamtii ka radiyo faqad ishtarakaa fi lajri ajrigii waa wadaagsadeen wain lam yarudda calayhi haddaanu ka radinin faqad baa'a bilismi kii kale ayaa dembigii la noqday zaada axmedu wuxuu ku daray axmed wakharaja almuslimu muslimkiina wuu ka baxay wakharaja almusallimu ninkii salaamayna wuu ka baxay min alhijrati hijradii waa ka baxay kii salaamta dhiibtay hijradii waa ka baxay marka yani masaa-ishaas ibnu taymiya qofkii raba inuu raajico ama ogaado meesha uu ku yidhaahdayna dawaabidda mas'aladan su-aal ahaana loo weydiiyey juska siddeed iyo labaatanaad majmuucu fataawaha meesha muwaalaadka iyo uga hadla baabka muwaalaadka iyo kusoo dhexdaraaqaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa moxamed bnu khaalid bni casmata qaala xadaanaa cabdullaahi bnu lmuniib almadaniyu qال أخبرني هiشام بن cروة عن cروة عن cائشhaة أن رsuuل الlahi صلl ل sلم qاal laa ykunu لمسلمi mslim uma ahaado yani uma xalaal ahan an yhجura mسلما فوقa ثaلaaثة faإida laqiyahu slma عalayhi wuu salaamaya yani falyuslm عalayhi ثaلaaث miraarin saddex jeer kulliga faإida laqiyahu hadduu la kulmo sallama calayhi wuu salaamayaa alaaa miraarin saddex jeer kullu daalika intaa dhammaanteed laa yaruddu calayhi kan kale uusan ka radinaynin faqad baa'a biismihi dembigiisiibuu la laabtay qaala xadaanaa mxamed bnu sabaax albazaaz qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa sufyaan athawriyu can mansuurin can abi xaazimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal slam laa yaxilu limuslimin muslima ma xalaal aha an yahjura akhaahu fawqa alaain faman hajara fawqa alaain qofkii saddex ka badan ka hijroodo famaata dhinto dakhala naara naartuu galay naartuu gelayaa xadiidka marka faman hajara inteedaas dambe isagoo iyadoon ku jirin ayaa imaam muslim wariyey inta dambe قال xdثna بن سرح qال xdثna بن وهب عن xyوة عن أbي cثمان الوليد بن أbي الوليد عن عمrان بن أbي أنس عن أbي qراaشh السلمي أنه سمع رsuuل الlه صلى اه علي وسلم yquل maن hجر أhاaهu walaalkii qofkii ka tagoo ka hijroodo sanatan sanad fahuwa ka safki damihi dhiiggiisa daadintiisoo kala oo dhiiggiisii daadiyeyoo kala ayb xadiidka isnaadkiisa waa saxo qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa abu cawaanata can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalama qaal tuftaxu abwaabu ljannati jannada albaabadeeda la furaa kula ymi kula yowmin maalinka kula yowmi itnayni wa khamiisin isniin maalinteed kasto iyo khamiis maalinteed kasto fayukfaru fii dalika alyowmayni labadaa maalmood waa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kasto addoonka oo laa yushriku billaahi shay-an allahan waxba la wadaajinayni ilaa man mooyaane axad baynahu dhexdii ilaa man axad mooyaane baynahu isaga iyo bayna akhiihi walaalkii dhexdiisa shaxnaa oo uurgunud ay tahay fa yuqaalu waxaa la dhahayaa andiruu haadayni labadan u korta oo suga xataa yastalixaa intay ka heshiinayaan qaala abuu daawuud annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu hajara bacda nisaa'ihi naagihiisa qaarkood buu ka tegey arbaciina yowman afartan maalmood wabnu cumara wahajara bnu cumarna ibnan wabnu cumara ibnu cumarna dhe hajara ibnan wiil buu ka hijrooday lahu isaga uu dhalay ilaa maata intuu ka dhintay marka kuwaana waxay yihiin marka macno diinaa ku jira macno diineed baa ku jira hajrigu marka haddii sabab adduunye uu yahay waa kan marka wuxuu ka soo hadlaya abuu daawuud ama haddii uu hajrigu yahay sabab diini ah uu cuskan yahay waa bannaan yahay ayb muddo saddexana ma laha ayb ibnu cumar marka wiilkan sababka uga hijrooday waxa uu ahaa wuxuu yidhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah xadiidkaasu ibnu cumar sheegay addoommada alle masaajidda ilaahay ha u diidinina markaasuu wuxuu yidhi wiilkiisi bilaala la dhihi jiray wuxuu yidhi wallaahi lanamnacahunna ilaaha ku dhaartee waa ka mancinaynaa o ka mancinaynaa marka saasuu ku yidhi lanamnacahunna waan ka mancinaynaa oo ka mancinaynaa buu yidhi ayb marka ibnu cumar wuxuu yidhi taquulu daalika sidaas miyaad dhahaysaa waaquulu laka qaala rasuulu llahi sal l slam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah waa caayey cay daran buu caayey markaasuuna ka hijrooday isagana marka wiilkoode ma ahayn inuu nebiga warkiisa uu istidraag iyo ka keenee wuxuu ka waday yacni zamanku siduu u hallaabay haddii naagaha la fasaxo baxa la yidhaahdo oo kusoo dambanaya inbuu rabaa inuu dhahay isay laftigiisa dadaalay ka ahayd ma ahane xadiidka nebiga inuu fududaysanayo kama ahayn caaisha laftirkeeda waa tii tiri nebigu hadduu ogaa lahaa naagaha waxa ay keeneen waa ka manci lahay masaajidka isagaaba u diidi lahaa watay caaisha ay tiri laakiin ibnu cumar isagu wiilkiisa wuxuu sidaan u yeelayaa marka inuu edbiyo macno kalena waa laga qaadanaya waalidku wiilkiisa inuu ka hijroodo waa u bannaan tahay isagana oo xugun marka khaas ka ah kii la soo sheegayo kale inay ka noqonayso maxaa yeele waalidku wiilkiisa wuxuu ku leeyahay awooduu ku leeyahay qaala abu daawuud idaa kaanat ilhijratu hijradu hadday tahay lilaahi ilaahay dartiis falaysa min haada kan xaggiisa bishayin waxba ugama ahaanin cumar bnu cabdilcasiiz qadaa wajhahu wejigiisiibuu daboolay can rajulin nin buu ka daboolshay hijradu marka waa taas waa jirtaa konton habeen waa kuwii laga aamusnaa kacb ibnu maalik iyo hilaal ibnu umaya iyo muraarat ibnu rabiica iyo kaas isaga marka iyo kan isma laha baabun fi اdanni baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اdanni fii bayaani xukmi الdanni malada xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay adan ad malada waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni in badanoo malaha ka mid iska ilaaliya almuraadu bidanni meeshaan marka danniga baabkan la baabaysanayana waxaa loo jeeda atuhmatu tuhmada ayaa laga wadaa allatii laa sababa lahaa tuhmad aan wax sababa lahayn baa la diidaa maa nin baad meel iskaga aragtay nin isagoo la sheekaysanaayo ama meel isagoo taagan wax sababoo horreeyey ma jirin waxba iska malaysay marka ninkaa inuusisaa yahay ayb kaas waa marka midka laga hadlayo qurطbi marka wuxuu yidhi almuraadu bidanni huna atuhmatu allatii laa sababa lahaa kaman yatahimu rajula biاlfaaxishati min gayri an yadhara calayhi maa yaqtadiihaa wax faaxisho keena iyadoo aan jirin yaad adi iska malaysay ayb taasaa marka danniga loo jeedaa walidaalika xadiidka uu keeni doono danniga waxaa la raacsiiye walaa taxasasuu walaa tajasasuu iyo la raacsiiye alimaamu albukhaarina isagu waa wuxuu baabaystay fii saxiixihi baabuu sameeyey uu yidhi baabu maa yajuusu min adanni wixii bannaan oo mala ah mala bannaan marka inay jirto xadiidka caaishau keena marka uu yidhi maa adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diininaa shay-an nebiga laba ninbu wuxuu ku yidhi anigu u malayn maayo yidhi hebel iyo hebel diinteenna inay wax ka fahamsan yihiinba maa adunnu halkaas marka alimaamu albukhaari marka danni jaa-is ah ayuu u baabaystay xadiidkaas kaas marka culammadu waxay ku xambaareen kiibadii bannaanayd ayuu la macno yahay alkiibatu almubaaxa waa tan hore usoo sheegay taasoo kale qaala xadaanaa cabdullahi bn maslama can maliki can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malada tuhmada sababta aan ku dhisnayn fa ina danna maluhu akdabu alxadiidi sheeko midda ugu been badan wey walaa taxasasuu yacnii ha dareen raadraadinina walaa tajasasuu ceebaha ha baarbaarinina ama walaa tajasasuu ha yacni baxsi iyo jaasuusnimo ha samayninina taxasus iyo tajasus waa isku macno dhow yihiin qaar waxay yidhahdaan laakiin taxasusku wax fiican markii la raadinaayo iyo waayo oo qofka uu yacnii war soo uu soo xooraan uu samaynayo ayb tajasuskuna waxaa weeyaan xumaan markuu u socdo un keliya ku feerfeerinayo laakiin hadda halkaan isku mid isku macno un baa loo jeedaa danniga marka yaa soo hormaraayo uma tajasuskaa ku xigaayo marka labada waxa laysu laazimiyey waxay tahay qofku haddii danni qalbigiisa galo xun wuxuu baarbaarayaa markaas inuu dannigaas waxaas ma jiraan ise ma jiraan buu haddana raadinaan ha hubsaninaa laleeya hubsiga iska dhaafnaan ayb marka hore danniga iska jooji haddii danni ku galana baxsi ha samaynin wayn meeshaa ku jooji hana ku camal falin ayb laakiin haddaad tiraa dannigii intuu ku galo tallaabada labaadoo shaydaanku khaadiradaa horrayso dannigaa markaa ayaa qofka gelaayo uma waxaa ku xiga marka inuu taxasus iyo tajasus sameeyo qofkan waxaas baan u maleeyey horta waa raadinaya marka waa baaraya hebelow ninkan ka waran meeshu istaagu istaagayaa waa la istaagayaa dad buu u dirayaa u daba dhigayaa hadhow marka waxaa imaanaya marka tajasuskaasna marka wax xun baa kusii xigaya intaba marka suuradduna saasoo kale u reebto yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda adanni ismun walaa tajasasuu waa lagu xijiyey marka iyadana tajasuskibaabun fi nasiixati nasiixadiibu u baab yahay danniga marka waxaa kalou sheegay haddana aataar kalou sheegay ibnu xajar fatxulbaariga oo ibnu cumar baa wuxuu yidhi kunaa idaa faqadna arajula fii cishaaءi alaakhirati asa'naa bihi danna qofka haddaan cishaha dambe ka waayno malada waa u xumeey jirnay ayb soo dannigaan ma la mid tahay marka taas marka wuxuu leeyahay macnaheedu taas waxaa laga wadaa أنه لا يغيب إلا لأمر سيء إما في بدنه وإما في دينه أسأنا به ظن waxay ka wadaan qofka waxaan ictiqaadin jirnay qofkaani inuusan cishaha ka maqnayn ilaa laba shay un inuu uga maqan yahay imaa jirkiisa dhibaato ku jirto uu xanuunsan yahay ama imaa in diinkiisa wax ku jiraanoo diin xun yahay nifaaq iyo wax lamid ah dharkiisa marka kan maahan marka qofka cisho ka maqnaadayba tuhnaa noo saaran tuhun maaha marka midkaan labadan baan marka kale malay jirnay waahiba maaha oo qofkii haddii cishahay uu ka maqan yahay o kale war ninkii maxaa maxaa ku dhacay inuu jiran yahay marka jiradiisa la ogaado ayb wax kale laga malayno ayb baabun fi nasiixati nasiixadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay nasiixada marka waa khayr miirid u ah daacadnimo qofka in loola taliyo qaala xadaana rabiicu bnu sulaymaan almu'adini qala xadaana bnu wahbin can sulaymaan yacni bna bilaal can kasiir bni zaydin can ilwaliid bni rabax can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama qaal almu'minu mu'minka mir'aatu lmu'mini mu'minka kale miraayadiisa waalmu'minu aqu lmu'min mu'minka mu'minka walaalkii waaye yakufu calayhi daycatahu yakufu calayhi wuxuu u ilaaliyaa oo u celiyaa daycatahu maalkiisa wayaxuuduhu waa u ilaaliyaa min waraa'ihi ay min haybatihi markuu maqan yahayna waa u ilaaliyaa waay maalkiisa min waraa'ihi ay min haybatihi maqnaanshadiisa darteed maalkiisa waa u ilaaliyaayo cirdigiisa waa u ilaaliyaa ilmihiisa iyo xaasaskiisa iyo maalkiisa iyo kulli waa u ilaaliyaa or ninkii hebel ahay waa maqan yahay buu leeyahay macnaha marka waxaa weeyaan almu'minu mir'aatu lmu'min khaaabi wuxuu yidhi ana almu'mina yaxkii liakhiihi almu'mina jamiica maa yaraahu minhu saa miraayad ugu yahayna qofka mu'minka mu'minka kale wax allaale wuxuu ka arko waa u sheegaa war sidaana tahay saa baa tahay sidaan baa tahay saa iska dhaaf wixii xun wixii fiican waa ku fiican tahay buu dhahaa waa daacadnimo marka laakiin haddii hadda nusxigaas waxaa bedelay mujaamalo mujaamalo marka iyo yacni mudaahana mudaahana bedesha mudaahanada waxay tahay qofka markuu ku hor joogana waa fiican tahay inaad tiraha isagoo xun lagay aado markuu kaa dhaqaaqana marka ninka xumaantiisa inuu in laga sheekeeyo waa khuluq madmuum ah waayo gaalada ku dhaqanta waayo gaalada laa takaadu taraa laba gaalo ama saddex gaal meelay isugu yimaadaan saddexdooda markay isla joogaanna waxay isl si fiicanay isugu sheekeeyaan mid markuu tagana labada kale kan tagay xantaan muslimka marka inuu saas dabci u noqdo lama rabo oo almu'minu mir'aatu lmu'min see ugu yahay daacadnimo ula talinaniyo meeshaan waa ka xun tahay meeshaanna waa ka fiican tahay meeshaan iska owd oo iska dabool hadhow qofka hadda zamankan aan joogno haddaan saas dhaho wuxuu ku leeyahay si xunu i arkaa qofkaan aniga waxa uma sheega nusxigii baa marka meeshii ka baxaya nusxigii waxaa bedelaa kishi marka asagoo xun waa fiican yahay haddaad tiraa waa khayaantay baab dhan waayo marka aadaabtu baab dhan oo haddaan dhexdeenna ka fiirino iska baarno inta nu lagu arkaayo ay yar tahay zamanku inuu fasaaday allahu mustacaan wayaxuuduhu min waraa'ihi marka macnahaasuu khadaabi uu sheegay fain kaana xasanan zayanahu lahu liyasdaada minhu hadduu wax wanaagsan sameeya waa u qurxiya wain kaana qabiixan waxxun hadduu ku jirana nabahahu calayhi waa ku baraarujiya liyantahiya canhu so uga reebtoonaado kamaa ruwiya can cumar radia allaahu canhu raxima allaahu man ahdaa ilaya cuyuubii allah u naxariista ninka aniga ceebahaygas iisoo hadiyeeyey ayaa cumar uu yidhi baabun fii islaaxi daati lbayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayaani fadli islaaxi daati ilbayn dadka xiriirkooda iyaga ka dhexeeya hagaajintiisa waxaa fadliga ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaana huwa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata can alacmash can camri bni mura can saalimin can umi darda can abi darda qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam alaa ukhbirukum miyaanan idiin warramaynin oo idiin sheegaynin biafdala min darajati asiyaami soonka derajadiisa wax ka fadli badan wasalaati waasadaqati qaaluu balaa yaa rasuula allah inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala islaaxu daati ilbayn waxaa weeyaan dadka dhexdooda oo la heshiisiiyo wa fasaadu daati ilbayni xiriirka dadka dhexdooda hallaabana alxaaliqatu tii xiiraysay tinta marka ma xiiraysa diintay xiiraysa ilaahayna waa ka yidhi marka yasaluunaka cani اlanfaali qul ilanfaalu lilaahi warasuul فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن الزهري حاء حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل حاء حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب نبي وحوير ما بين شيء من نما قفكي زياديو بين اثنين لبا دحدود قفكي ورك أكل زياديو أكل قابة ليصلح وهشيسيو كيف سادينا نمام يعني بين ما شيء نيكي نيكا وح أوصل بهم أقدر أرنيكي يبلها sida ay sidaas u soo yiri waxba kuuma qabo waa ku jecel yahay sida ay sidaas waa xaalkiisa mana dhihin ninkan marka isaga unbaa ziyaadiyey warkaas laakiin wuxuu u ziyaadiyey liyuslixa been ma sheegin qofkaas وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب بينال معها من أصلح بين الناس قف جدتك هشيسية فقال خيرا خير يراهد أو نما خيرا نما خير جيادي قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود عن نافع بن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن مقنى الرسول أوه يرخص في شيء شيء رخصين يشأن جيش من الكذب بان شيء من الكذب بان إلا في ثلاث صدح بحدود ما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي به جري لا أعده كتر ما يكاذبا بين على إنه يقفك الشيخ الرجل قفك يصلح بين الناس ذاتك لحدود هشيسين يقول وحدها يا القول قراها ولا يزيد به من الزيادين إلا, إلا الإصلاح كلمة مركة إصلاحنا يسأل ما أما إلا للإصلاح أنه الزيادين يا الله والرجل يقفك يقول في الحرب دقالك كدهاي طيب والحرب قطعة أيها والرجل يقفك يحدث مركا الحرب قطعة إلى له وتوريض إلى نفس كده قفك وح أن آذن وذن أي أم لين يقفك معه وح كله طيب أدنى ميل كله بجيدة والرجل ينك يحدث امرأته هناك تلاشى كيسانه والمرأة يا وين تحدث زوجها منك يا شاكين طيب وهي حديث كذا هداجيه oo isu yacni wanaajiyey markay ku sheekaysanayaan aayaddana waa ka ahayd laa khayra fii katiirin min najwaahu ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ayb والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم